madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka mida mucaaradka kasoo horjeeda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay baydhaba warbixintan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo shir jira isku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dagaalka maalnimadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad nabadeed oo aan wax dana ugu jirin colaad iyo iskahorimaad marka dhacdadii dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay allaha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiya eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro sidaa la socotaan dhaqankaanaga noloshaanaga diintaanaga iimaankaanaga wuxuuna farayaa nabad nabad baa naasla nooga leh inaan nabadda ilaalino nabadgelyadana aan hayno madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay tirsan tahay gogol nabadeed shirka nabadda ee lagu baaqay shanta bisha janawari qof walba oo tabasho qaba uu tabashadiisa meesha kusoo bandhigi karo cid kasta oo dee ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama concern kala qabto ama wax tirsanayso gogol nabadeed baa fidsan gogoshaas nabadeeday ku sheeganayaan ciddii cid kasta waxay rabtana iy sheeganaysaa wax harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagna sidii nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maa in xabad lagu rido ama laisku rido xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaariijta ugu dambeyn madaxweynaha ayaa si gaala ula dardaarmay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sido waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaacii shacabkooda inay sidii u haayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u haayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyona deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan latusin la istusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda heda shaqada ay ka lahayd ay tagto dadka reer baydhabo inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin dhinaca kale shiine macalin nuurow oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka koonfur galbeed islamarkaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed oo isna shir jira ay ku qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay dagaalka baydhabo ka dhacay inuu ahaa weerar gardara ah oo lagu beegsaday guriga mid ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed runtii waxaan leenahay inta dhimatay rabbi ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo ka sokow ciidanka badbaado qaran maaha ciidan saas ku soo afjarmi doono insha allah waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynow in ciidankii qaran ee booliiskii iyo nabad sugiddii iyo militarigii xoogga ay dadkii shacabka ahaa u awood sheegtaan oo ay ka qaataan nin wakhtigiisu dhammaaday amar ay ka qaataan nasiib darro weyn baan u aragnaa waxaa tahay sharci ilaaliyihii waxaan kaaga fadhinaa jawaab deg deg ah annaga cidna soo afjari karta ina ma laho xoognala kuma haysan karo ummadda koonfur galbeed meel walbay joogaan annaga magaaladan dhib uma rabno laakiin cidna ka yeeli mayno xoog baan kugu haysanaynaa cidna ka yeeli mayno waxa aan ixtiraamaynay sharciga waaye maalnimadii shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiyaad mucaaradka koonfur galbeed kasoo horjeeda uu ku dhex maray gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuuna dagaalkaasi geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo